run wanaagsan jimco wanaagsan meel kasta joogtoon kula soo dhowaada warka dalsan qodobada aad maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay culimmada soomaaliyeed oo shaaciyey warweyn madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo si adag u weeraray dowladda dhexe booliiska soomaaliya oo shaaciyey war cusub oo xasxasiya shacabka magaalada muqdishona waxay si weyn u soo dhoweeyeen islamarkaasina siyaabo kala duwan uga hadleen tallaabo cajiiba oo ay qaadeen maamulka gobolka banaadir waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa wararka arrimaha dibadda ku maqli doontaan xaaladda bariga dhexe oo cakiran iyo sidoo kale meydka ismaaciil haniye oo kumanaan shacaba ku tukadeen dooxa qadar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
jimco wanaagsan meel kastoo joogtaan oo dangalo jaan qaadaysaan ama naga dhegaysanaysaan waa labada agoosti ama bisha labaad tobankiiga laba kun afar iyo labaatan kuna soo dhowaada warkii oo idil aan ku bilaabe madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu la kulmay culimaa udiinka soomaaliyeed oo dalal kala duwan iskaga yimiday kaasi oo maalmihii u dambeeyey shir uga socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha ayaa culimmada waxa uu ku buuriyey sida weyn isugu yimaadeen waana uga mahadceliyey waxaana uu sheegay in midnimo soomaaliyeed ka dhalan karto culimmada shacabka iyo dowladda oo isfahma khudbadan ayuu madaxweynuhu jeediyey
dadka soomaaliyeed inay midoobaan oo hal dhinac ay u wada jeestaan hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay dhaqaalo iyo hadday tahay abuuro ijtimaaciah oo bulsho dhammaan waxay ku xiran tahay culimmada meesha siday siday noqdaan culimmadii oo iswadata isu dhinac ujeedda isla socota isdhowraysa haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan waa isdhowrayaan ayaguna waana isu yiri waana isqaadanayaan marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka in la faro waa ka weyntiin laakiin kelmaddii ahayd ee midnimada midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midoowno amuurahaas midnimoo dhanna halsi ay ku timaadaa dulqaaday ku timaadaa haddaan laysu dulqaadan lama midoobi karo nin walba sida uu raba haddii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la iila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkoodna laga yaababa sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkaya in la isdhegaysto marka haddii la kale ra'yi duwana xataa la isu sheego lan aniga kulama qaban ra'yigaas ahlan wasahlan aniga saasaan qabaa waa lays mid saddexaadaa laga yaaba inuu yimaado iraniya ninkaana kaa saxan ku yiraha laga yaabaa marka in maxaan ku laakiin wax dhan waxa u asala inaanan caroonin waanan dhihin mo muxuu muxuu ku dhinac marayaa wixii saxda ahaydba u sheegtee mu muu qaato inaadan dhihinaa la rabaaye lagu celceliyo oo lagu waxeeyo yacnii jiritaanka ilaahay hadda diidanaa uu inkiray yaa haddii lagu noqnoqdo lagu noqnoqdayna markii dambana muxuu ahaay waxaad aragteenoo maanta adduunyada hal bilyan iyo bar laba bilyan ku dhowaad ummado ah ayaa ka yimiday maalin maalmaha ka mid ahoo lasoo dhaafay oo rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam oo keligiis ahaa oo laba ay ahaayeen oo saddex ay ahaayeen yaa lasoo maray maantana laba bilyan oo wax yar dhimanaa lasii marayaa dadka muxuu ahaaye maantaas meeshii la joogay wixii la aaminsanay ee rasuulka uu ku hadlayay aaminsan maanta marka yacnii waxaad dareemaysaa wax walbaahi iyo fikir walbaahi iyo talo walboo toosani bilaabaday u baahan tahay ku adkaysay u baahan tahay wadiday u baahan tahay inay dhab kaa tahay adigay u baahan tahay mar kale iyo mar kale waa idiin mahad celinaa culimmadii iyo maxaanku raha madaaristii iyo magaalooyinka aad ka timideen dadka soomaaliyeedoo jooga intooda badan telefishinkayba idinka daawadane idinka arkeene intii aan aragne muxuu ahay fariinta in la gaarsiiyo rasaaladoo la yidhaahdo war wanaaggaasaa lagu soo ballamay ee ummadda iyo shacabka iyo dadka iyo dalka iyo diintaba in loo hiiliyo oo saas isaas loogu hiiliyo ayaa lagu soo ballamay in la yidhaahdo la gaarsiiyo muxuu ahay ma- fariintaas dii alyira aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
markana dhankaas iyo puntland ayaynu milicsanaynaa xalay puntland waxaa ka dhacday munaasabad heerkeedu sarreeyay waxaana loogu dabaaldegayay maalinta aasaaska ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay
dowladda in la muujiyo in dadku ay daahfurnaan ku abbaaraan taladooda iyo mustaqbalkooda waxaan rabnaa inaan bulshada reer puntland mar labaad raacno annagoo gacmo haystaysanna aan taariikh kaleeta abuurno aan taariikh kale abuurno oo ku saabsan inaan la dagaalamo musuq maasuqa inaan horseedno tale la wada leeyahay inaan shaqooyinka dowladda iyo qandaraasyada dowladda iyo fursadaha dowladdu ay noqdaan kuwa loo sinaado inay sto- puntland ay mar labaad taariikhda ku aasaasto inay dowlad wanaagsan oo hufan oo qof kasta ku kalsoon yahay in la abuuro waana kari karnaa ilaah idankiisa waxaa kaloo rabaa inaan u soo jeesanno intii qabyada naga ahayd inaan dhammaystirano oo dhisanno hadday ahaan lahayd dhinacyada kabidda dhaqaalaha ama kaabayaasha dhaqaalaha hadday noqon lahayd horumarinta arrimaha bulshada hadday noqon lahayd cadaaladda iyo hadday noqon lahayd wax walboo dowladdeenna iyo muuqaalkeenna hagaajinaya arrintaas waxaan rajaynayaa xisbiyada siyaasadeed iyo xubnaha dowladda golayaashooda in si midaysan oo wadajira looga wada qaabqaabto ay noqoto talo midaysan waxaan u rajaynayaa xisbiyada siyaasadeed inay doorkooda uu noqon doorashadii laga soo qayb galay waxaan rajaynayaa inay yeeshaan dood furan iyo in ay dowladda xisaabtan furan la yeeshaan waxaan sidoo kaleeto ilaahay idankiis golayaasha dowladdu aan ka rajaynayaa inay noqdaan golayaal iskorjoogteeya oo wax saxa waxaan rabnaa waxa soomaaliya daagsaday ee dowladnimo xumada ah oo dowladnimadii laga dhigtay wax lagu shaqaysto inaan marlabaad ka guurno waxaan rabnaa xildhibaanada iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ama askarta ciidanka iyo bulshadaba jagada ay dalka u hayaan inay noqoto miday dadka ugu adeegaan inaysan noqon miday qoyskooda iyo naftooda ugu adeegaan arrintaasi waa arrin muhiim u ah in mar labaad kalsoonida bulshada soomaaliyeed la soo celiyo waxaa bulshada soomaaliyeed ay kalsooni darro ka qaadeen xukunka iyo dadka xukunka haya waana arrin runtii dhiilo mudan waxaan u baahannahay inaysan noqon xukunku meel dana gaara lagu gaaro ay noqoto meel dadka iyo dalka loogu shaqeeyo arrintaas ayaa puntland suntan sumad u ah markan arrintaas ayaa dowladda tan markan ka shaqayn doontaa waxaana rajayn doonaa dad fara badan in laga dulqaadi doono tuhunkaas faraha badan ee daashaday waxaan rajayn doonaa cuqaasha iyo madaxda siyaasadda iyo xisbiyada iyo een, xildhibaanada iyo cid walboo maanta lagu dhibayo in ay waasta ugu sameeyaan dan uu xaq u leeyahay ama jago uu isagu u mutaystay inay arrintaas dhicin oo daahfurnaanta aan ku samaynay doorashooyinka aan ku samayno shaqa- shaqo raadinta aan ku samayno u adeegidda bulshada aan u cadaalad fadno mashaariicda iyo meelaha la geynayo waxaa naga go-aan inaan bulshada u daadegno qaybaheeda kala duwan waxaan rajaynaynaa xukuumadda tan muddada u dhiman inay tagto dhammaan geyadada soomaaliyeed ee dhegaheeda kusoo dhegaysatay ee puntland ka tirsan inay baahiyaheeda soo qiimayso
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guuto sulub axmed firin ayaa qaaday tallaabo culus oo cajiiba markii ugu horreysay booliiska soomaaliyeed iyo shacbiga ayaa hal goob wax ku wada baranaya taliyaha ayaana arrintan si weyn usoo dhoweeyey islamarkaasina booriyey ciid kasta oo ku lug leh waxaana uu taliyuhu sheegay inay ka shaqaynayaan oo ay dadaal badan gelinayaan siday shacabka iyo booliisku wada shaqayn lahaayeen
runtii waxaan rabaa eh, ciidan eh, boliis iyo iyo shacab intiin eh, meeshan aad ku wada fadhidaan wax ku baranaysaan inaan hal yar idin dhaho En, ciidanka boliiska soomaaliyeed waajibaadkiisa saxda ah ee ah ilaalinta muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa waa intan aad hadda meeshan aad u fadhidaan aad baranaysaan waay ciidanka boliisku en, qaab ahaan wuxuu qayb ka yahay bulshada bulshada markaan leeyahay eh, ma ahaan ciidanka eh, laga naxo wejiyadooda laga naxo ma ahaan ciidanka hubaysan ee maaragtay difaaca qaranka isagoo gaar ahaan waajibaadka u leh waxaa weeyaan waa wuxuu la falgalaa bulshada ayuu ciidanka booliisku la falgalaa wuxuu joogaa magaalada wuxuu ka qayb ka howlgalaa xaafadaha degmooyinka iyo waaxaha ayuu ka howlgalaa dadka lala shaqaynayo ee loo shaqaynayo ee cabashooyinkooda la dhegaysanayo ee mar kasta ciidanka booliiska uu ka shaqeeyana waa bulshada degan degmada degan way marka dadka iskale marka ciidanka booliiska ee degmadii degan ee uu ciidanku u shaqeeyana in ay noqdaan qayb ka mida ee shaqada socota ama xalinta degmada qayb ka mida inay noqdaan ayaa ay tahay sida saxda ee ciidanka booliisku uu ku shaqeeyo oo u qurxoon marka inaad doorateen inaad la shaqaysaan ee ciidanka booliiska aada caawisaan degmadiinnana aad ka shaqaysaan oo waxyaabaha caqabadda ku ah degmada aad ka soo jeedaanee degan tihiin caqabadda ku ah inaad ka hortagtaan ood ku caawisaan ciidanka booliisku inay maaragtay ee, ee, idinka qabtaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii waxaan rabnaa inaan dhiiri gelinno dhallinyarada iyo ee, een, hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhammaan dadka ee, maaragtay degan ee, degmadaas Een, inaan tus iyo gabdhaha iyo dhammaan dadka ee, maaragtay degan ee, degmadaas Een, inaan tus
markana aynu milicsanno shacbiga magaalada muqdisho ayaa waxay si weyn usoo dhaweeyeen tallaab u qaaday tallaabadaasna waxay ahayd in qof kasta ama lamaan kastoo isguursanaya looga baahan yahay shahaadada isku guursanayeen sida oo kale qofka dhalashada shahaadada dhalashada looga baahan yahay ilmo kastoo ku dhasha magaalada muqdisho islamarkaasina waa adeeg cusub oo soddon iyo saddex sanad dib loo bilaabay safa cusmaan ayaa mikrofoonka la dhex qaaday shacbiga muqdisho
shahaadada dhalashada inta badan waxaa la siiyaa canuga marka uu dhasho ayaa la siiyaa si loo ogaado macnaha maxaa la yidhahdaa kan soo biiray si loo ogaado tiradii dadka iyo sidoo kale demografig daatii dalka uu lahaana si loo ogaado dalashadu kuween waqtiguu dhashay wixii dhanaa meesha kugu qoran saacadda soomaalida waa taqaanaa sanadkaas ma jirtid aa maxaa iskugu qabsanaayo
si loola socdo tirada saxda ah ee dadka soomaaliyeed loona ogaado inta ku soo korortay loona yareeyo dadka isku guursada sifada aan sharcigeenna islaamka ka baxsan ayaa waxaa dib loo soo celiyey adeegyo waddankeenna ka shaqayn jiray soddon iyo afar sano ka hor kuwaas oo kale ah in carruurta dhalata lamaanaha isguursanaya iyo qofkii geeriyooda loo sameeyo shahaado caddayn ah xogtoodana ay hayaan waaxda dabdhigista ee gobolka banaadir ayaana kaydinaysa xogta saxda ah ee qofka daafurka adeegaas kadib dadka ku nool magaalada caasimada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u fasiranayay qaarkood oo aan kula kulmay bartamaha magaalada muqdisho ayaa inoo sheegay in sharciyadaasi ay ka jiraan wadamada horumaray iyaga oo taasi u sababeeyey in wadankeena uu kusii tallaabsanayo dhanka dowladnimada lala tartamayo caalamka iyaga oo markaas soo dhaweeyey inay shahaado u qaataan saddexdaas arrimood ee aan kor kusoo sheegay macnaha eh, adduunka waa kusoo aragnaa anagabo etoobiya waa ka jiraa marka wax aroosaysa ama waxaa furaysid waa jirtaa waa xanshaa samaysay cunug haddii aad dhalatid muwaadin oo naqaab ya muwaadin oo naqaab macnaha marka aad shahaada u samaysid muwaadin caadi oo naqaa ilaa ninkan inuu oo gobolka banaadir ku dhashtay oo go- dow- dowladda ee u samaysay eh, shahaada u samaysay eh, iskoolka xataa dumar- markuu aadayo easy oo naqaa maasha allah waa soo dhaweyna arigaas Ah, maasha allah laakiin arrintan oo furiinka iyo ah xoogo cules eh. dawladda waxa ugu baaqa maadaama oo furiin aa dhahdeen beesan beese beese adihine macnaha shahaadooyinkaa saddexda ah waa shahaadooyin ka shaqeeya caalamka een, dowladaha kuwa islaamka iyo kuwa khayral islaamka ah- ah- ee ah waa labadaba ay ku dhaqmaan waana saddex shahaado oo dunida caadi ah oo ay ugu shaqeeyo shahaadada dhalashada inta badan waxaa la siiyaa canuga marka uu dhasho ayaa la siiyaa si loo ogaado macnaha maxaa la yidhahdaa kan soo biiray si loo ogaado
warka doorna saaxiibayaal waanaga intaas mar kale hawada intaynu ku kulmayno nabadiino
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel